baarlamaanku waa xirnaa wuxuu furmayaa bishan lix iyo tobankeeda insha allahu tacaala baarlamaanku hadduu furmo waxa u horreyan gabanno oo noqon doonaa madaxweyne shariif xasan sheekh aadan inaan xilka ka qaadno isbedel siyaasadeedna aan samayno hogaanka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan wuu ku fashilmay runtii boqolkiiba boqol inuu la shaqeeyo dhinaca siyaasadda waa ku fashilmay ha ahaato dhinaca horumarka waxbarashada amniga biyaha caafimaadka bulshada reer koonfur galbeed maalintii shariif xasan hogaanka uu kuulahay iyo qabanaya iyo maanta farqi weyn baa udhexeeya sababtoo ah arintaas jidadka way furnaayeen gacan walbaba soo maraan laakiin wadooyinku way isku furnaayeen maanta laakiin waad og tahay saddexdaa gobol waa kala xiran yihiin degmada muu gudbi karta ma laha dowladda la gudbi karta ma laha xildhibaanka ayaa mar aan weydiinay tirada ay la eg yihiin xildhibaanada doonaya inay mooshinka ka geeyaan shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu sheegay inay yihiin tiro aad u badan oo boqol gaaraya waxa uuna sheegay in shariif xasan sheekh aadan uu ku fashilmay waxqabadkii looga baahnaa waxaan ku hadlaya afka baarlamaanka waayo waad ogtahay baarlamaankeenu waa boqol afartan iyo sagaal xubnood ismadihi hadda boqol afartan iyo sagaal xubnood baa saxiixaysa mooshinka laakiin waxaan leeyahay boqol tiro ka badan inay saxiixaysa waa mabaa sababtoo ah gurigoodii iyo kii walaalkood iyo kii laga soo doortay iyo gobolkii degmadii maxaanku dhaha tuuladii baarihii ceelashii wax dadkaa loo qabtay ma jiro sidaa darteed caqabada ugu fara badan waxaa weeye hogaanka isbedel siyaasadeed oo hogaanka inuu dhaca mooyaane dadkaas waxaa maanta sharaf u ah inay bedelaan shariif xasan sidaa darteed askartaa dhib ku qabta baarlamaankaa dhib ku qaba shacabkaa dhib ku qaba golihiisa wasiirada qaar kamida dhib ku qaba marka halka hadda shariif xasan laga fiirinayo ma dadku uma joogo xaqiiqiyan markaan kuu sheego shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee ay xildhibaanadu sheegeen in ay doonayaan in ay mooshin ka keenaan islamarkaana xilka ka qaadaan ayaa shalaytoo dib ugu laabtay magaalada baydhabo kadib safar oo kaga maqnaa dalka kenya